asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon akhyaarta hawada inagala socotaay waa mar kale iyo barnaamijkii ganacsiga idaacadda sanguuni oo aad ka dhegaysataan muwjada megatis dhooble iyo deegaanada hoos yimaada dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka ganacsiga waxaan ku eegi doonaa intaan hawada ku jirno haddii allaha awoodul ogolaado sidee maalgelin dhaqaale loogu samayn karaa dhallinyarada ganacsiyada cusub furanaya dhallinyarada soomaaliyeed oo la sheego inay dalka ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayaa ah kuwa inta badan la daaladhaca maaraynta noloshooda iyo midda qoysaskooda qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo bilaabay ganacsiya yaryar ayuu wakhtigu u saamixi waayey inay sii wadaan ganacsigooda sababa dhaqaale dartood dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ayaa qaba haddii maalgelin dhaqaale oo buuxda lagu garab istaago da'yarta soomaaliyeed ee ku jira ganacsiyada iyo kuwa hadda bilaabaya inay dhallinyaro badan ka baaqsan lahayn tahriibka dhaqaalaha waddankuna oo kor u kici lahaa dhallinyarada ganacsiyada cusub kule degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose oo waraysi la yeeshay ayaan weydiiyey maalgelinada dhaqaale ay u baahan yihiin dhallinyaradu xilligan iyo cidda looga baahan yahay inay ku garab istaagto maalgelin dhaqaale oo xoogan radio sanguuni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga magaca saddexaad oo noogu bilaabay bismillaah magacaygu saddexaan waa axmed rashiid cabdi waxaanahay dhallinyarada dhoobley ganacsiga ku haysato alxamdulilah ganacsigu dee heerar badan buu marayaa mar wuu iska qaboban yahay marna maxaa la dhihi jiray wuu seelku wuu baxayaa
waxaan ku weydiinayaa dhallinyarada ku cusub ganacsiga ama ku jira ganacsiga ama raba hadda inay bilaabaan maalgelin dhaqaale oo nooce ayay u baahan yihiin niyo maasha allah dhallinyarada soomaaliyeed ama reerdhobley ahaan khaasatan waa dhallinyaro firfircoon ganacsiguna wuxuu rabaa maxaa la dhihi jiray dhaqaaluu rabaa marka ugu horeyso in lagu bilaabo dhallinyaradu dhaqaalahoodu aad buu u hooseeyaa laakiin dadaal ahaan ayagu way muujiyaan maadaama hadda dhobleydan hadda aan joogno dhallinyaro badan baa ka tahriibay maraykanka koonfur africa meelahaasaa loo tahriibay hadda waad arkaysaan dhallinyaro way rafaasan tahay qaarna soo celiya hataa waa jiraan dhobleydan oo lacaga badan toban kun ilaa ka badan ku baxday laakiin dhulkooda hadduu degan yahay ee caawin ay haystaan oo dowladooda ama local governmentka oo dowladda hoose maxaa lii jiray maamulka jubbaland ama tan saraba hadday ka helayaan gacan way ficnaan lahayd yaa looga baahan yahay in ay maalgelin dhaqaale u sameeyaan dhallinyarada ganacsiyada ku jira ama kuwa hadda rajaynayna bilaabaan kow waddanka horta waxaa mas-uulka ah dowladda midda sare iyo midda hooseba maamulka jubbaland ayaan annaga hadda hoos tagnaa madaxweynaha axmed maxamed islaam uu madax u yahay tan kalena federaalka weye marka mas-uuliyadda halkaas jaraanjaro way jubbaland ay ka bilaabataa tan sareba ayaa laga rabaa insha allah inay dadku maalgeliyaan oo dowladdu dhallinyartu ay qabato waxaa tahriibaya hadda oo meelaha ku silcon waa dhallinyaro bangiyadoo kale door noocay ka qaadan karaan inay dhallinyarada maalgelin u sameeyaan ama lacaga inay sii deymiyaanoo kale soo celiya dhaanoo kale way ficnaan lahayd laakiin annagu bangiyo hadda shaqaynayo oo dowladda ay leedahay horta ma jiraan intaan hadda ogahay laakiin shirkadaa jiraan wax soo maro oo dowladdana xiriir la ah marka shirkadaha sida hadda waddamada kenya etoobiya ama ka shishay uganda ama tanzaniya waxyaalahan kusoo aragna waxay ahayd inay dhallinyartu lacag deensadaan ganacsi ku bilaabaan tartiib tartiib yarna ay iskaga bixiyaan bishiiba ama dhowrkii biloodba mar ama sanadkiiba ay wax iska celiyaan meesha laakiin gacanqabashada kama jirto oo xagga dowladda ah waxaan ka rajaynaynaa dowladdu iyo shirkadaha iyo dadka wax ilaahay siiyey inay local businesska yaryar inay u garab qabtaan oy soo kiciyaan oy dhallinyartu ay u gargaaraan ayaan ka rajaynaynaa insha allah ma isleedahay dhallinyarada tahriibaysa ama hadda ku fikiraysa inay tahriibta haddii heli lahayeen cid garab qabata oo maalgelin dhaqaale u samaysa way ka baaqsan lahayn tahriib zaa'id zaa'id waayo waddankaada wax ka fiican ma jiro anigan kula hadlayo maxaa la dhihi jiray meelo badanaan soo maray koonfur africa hataa waan tagay afrikadan kale dhul badanaan soo maray meel ka fiican haddii waxba lagu helayo dhulkii hooyo ma jirto marka dhallinyarta hadday shaqa haystaan oy wax helayaan hataa biil hadday haystaan meel ma aadayaan marka wadanka indhallinyarta in wadankooda ayagoo joogo wax la siiyo ayaa ka fiican in meelahaas wax lagu siiyo ama la tahriibiyo ama lacaga badan loogu diro waxaa kaga fiican wadanko wax lagu siiyo si wadankana wax soo saarkii ay uga qayb qaataan dhallinyartu meelo badan soo maraa taasi aad ii sheegtay dhallinyarada hadda ma ka wacyigelisaa oo mau sheegtaa inay faa'iido weyn ayna ku jiraan waddamo shisheeye in loo tahriibo haa laakiin haddee waxaa la yidhaahday dhallinyartu markaad su-aalahaas oola tagto jawaabo degdeg ay ku siinayan waxay ku dhahayn shaqa nooma haysaa haddoo dhowleydan haddana aan joogno xafiis dadka laga caawiyo ku furan oo xagga dowladda ka yimaadee ma jiro nin walba waxaaba iskaa u shaqayso sida adiku noolaan lahayd waxa kuu soo raaca waxaa laga yaaba inuu familkaada ku caawiyo laakiin xag dowlad iyo xag kale iyo waxba waxba lagama helo dhallinyartu xaggaas way ka baahi badan baa ka jirtaa qofka dhallinyarada markuu ganacsida ku cusubiyo oo kale caqabada nooce ula kulma ama ula kulmin karaa ganacsigu horta waa dhib badan yahay waana faa'iida badan yahay laakiin waxaa ugu horreya qof waa inuu samraa waad ogtahay oo badeecadu iyo wixii waa isbedelaan annaga dhoobley oo kale systemkan sarrifka oo kale changeka wuu isbedelaa lacag kenya dollar soomaali hataa wadanka dhibkana haysta waxaa waye lacag uu leeyahay oo lagu shaqaynaya ma jiro wax walba dollara lagu soo gadaa wax walbana dollara lagu bixiyaa marka qofkan hadduu mar ganacsiga intuu bilaabo haluhu haayey oo soo helay hadduu intuu ku bilaabo uu ganacsiga ka dhaco ama siduu rabay uu waayo ama ganacsiga uu ka baabao kab kale meeluu keenaya ma jiro halahahaye waa iga baabaeen waa meesha uu rabo ama markaa isku sii daynaya tahriibka marka saasaa keenaya iyo in dhallinyartu wadanka ay ka tahriibaan inta joogtana waxay ku joogtaa haddaan waxi lahaa waan baxaya marka caqabadahaasaa keenaya dhallinyarada laftigooda ma isleedahay kaalintii looga baahnaa way gabeen oo qofku in uu farsamo gacan oo kale tusaalahaan dhallinyar badan waxaa jira jaamacada kasoo qalinjibiya oo shaqala noqda taa beddelkeeda xirfado aan samaysan hadday xirfado samaysan lahaayeen ma isleedahay way ka baaqsan lahaayeen tahriibkan iyo waxyaaba in u aqaltaya haa marka dhallinyarada hadde waxay arkayaan ayaga naftooda haddii hadda wacyigelin loo samayn lahaa way ka baaqsan lahayn laakiin hadde ayagu waxay arkayaan saaxiibadood ama farenniskoodii ama ehelkoodii meelaha dhulka greenka cagaaran ayaa sawirre wax loo soo gelinayaa marka waxaa markuu arko nin walba wuxuu isdhahayaa nin meesha waaba lagugu dhaafay kaa soo gelinaya sawirka waxaa laga yaabaa inuu shaqa la'aan yahay guryo dad iyo wuxuu isku soo sawiraya dhul quruxsan buu soo sawiray marka laakiin markuu meesha tago reality uu arkayaa marka waddanka wax ka fiican ma jiro laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo maamulada iyo hay-adaha iyo dadka maxaa la dhihi jiray caawiyo inay dhallinyarta maxaa la dhihi jiray ay maalgelin ay u sameeyaan radio sanguune gaar ahaan barnaamijka ganacsiga magacaaw saddexnada nugu bilaabay wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacala wabarakaatu walaalqaali xasano waan ku salaamaya waana kaaga mahad celinaya booqashadaad iigu imaaday magaciigu saddexaan waxaa waye cabdifataax khaliif cabdiraxmaan ku nool degmada dhoobley kana mid ah dhallinyarta ganacsiga bilaaway cabditax hubba waxaad noogu warbixisaa maadaama kamid tahay dhallinyarada degmada dhoobley gaar ahaan dhallinyarada hadda ganacsiga bilaabaysa ama bilowday sidee dhallinyarada maalgelin ganacsi ama kab ganacsi loogu samayn karaa ama maalgelin dhaqaale loogu samayn karaa waad mahadsanta dhallinyarta horta waxay u baahan tahay maalgelin dhaqaale oo fara badan dhinacyo badan taabanaya qofkan waad dareemi kartaa markuu ganacsi bilaabaya caqabado badan ayaa ka hor istaagay haddaan la dhiirigelin ruux asaga ganacsiga uu ka niijawaya dhallinyarta horta qofku markuu yahay kuwa wuxuu u baahan yahay waxaa leejira ganacsiga asaga meel uu ka fuko meel uu ka furi kara oo ku habboon ganacsigaas uu ka socon kara tan labaad wuxuu u baahan yahay ganacsigaasa dhaqaale uu ku kicin kara waayo qofkii hadduu fikraddii hayo oo dhaqaalihii uusan haysanin isma wadi kara marka dhallinyarta waxyaala badan ayaa dhaxalii jiray maalgelin loogu samayn karaa haddii matalan noqoto dhallinyarta laba isku dhex taallaa dhallinyartu waa dhalinyar wax baratay oo aqoon-yahane ah oo waxaa lehi jiray shahaado digriin dibloma master iyo wax la mid iyo certificate wataan kuwa oyaga camal haddii shaqo looga raadiyey waxaa lehi jiray hay-adaha cisbitaalada wasaaradaha iyo wixii la mid ah oo si cadaalad loogu fala qofka asaga wuxuu hami u yeelay inuu shaqada ayada ka meelkeena uuna shaqaysta hadday taa dhici waaysa dhallinyarta inteeda kale waa dhallinyaro aanan wax baran laakiin xirfad u baahan in loo sameeyo xirfadaha waxaa ka mid ah in waxaa lehi jiray wasaaradda ama hay-adaha kala duwan oo dadka caawiya inay waxaa lehi jiray u sameeyaan meela wax lagu barta sida farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin harqaamaha waxaa lehi jiray korontada timajaraha iyo korontada oo la xira waxyaala badan oo ka mid ah dhalinyarta loo suubiya dhalinyarta inay hami yeelanayd ayna shaqaysan lahayd ayay dareemayaa hadda anigoo kaleeto markaan sameynaya dhalinyarta waxaan u maleeyaa dhaqaale aad u yar ayaan ku sameeyey laakiinse alxamdulilah dulqaad fara badan iyo dadaal fara badan aan suubiyey alxamdulilah hadda waan ku ladanahay meeshayda waana shaqeeyaa laakiin caqabado badan baan ka soo maray oo lagala kulmay qof walba oo bilaabi rabo dhallinyarna wuxuu ku weydiin su'aalo iyo tilmaamooyin fara badan xitaa waxaa ka mid ah maalgelinta dhallinyarta in la dhiirigeliya oo waxaa leeyahay ganacsigiis lagu taageera lagu dhiirigeliya oo la dhaha nin raga ilahay kaa dhiga waad shaqaysanaysaa hor u soco dadaal badan samee dhiirigelin bay u baahan yihiin laakiin ruux xataa dadkii waxaa leeyi jiray maamulkii ama waxaa leeyi jiray dadkii ahaa hay-adihii iyo waxyaalaha la mid ah haddiina qofkii lasoo booqon la dhiirigelin ama waxaa leeyi jiray warfaafinta camal inay soo booqato oo la dhaha nin walba shaqadaada waad ku mahadsan tahay kaalin fiicana magaalada ka haysaa hor u soco haniyajabin in la dhahaa aad bay u fiican tahay intaasaana dhihi lahaa cabdisaaxow dabcan waxaad ka dhawaajiseen aad caqabad badan ka soo martay markaad ganacsiga bilaabaysa masleedaha haddii aad heli lahayd maalgelin dhaqaale caqabadaha saas u badan madan marteen xaqiiqadii haa waan dhihi lahaa waayo waxaa ka mid ah dhaqaalihii aan ku bilaabay markii ay yareed meesha aan ku bilaabay ilaa waxay ku xiran tahay dhaqaalihii aan haystay dhaqaalihii aan haystay ayaan hoos soo holiyay ayadoo badeecadii aan bilaabay loo baahan yahay ayaan waxaan helaynin dhaqaale aan meesha ayada aan ku muujiya matalan hadda kole waxaan ka shaqaysta waxaa ka mid ah mpesa bahasha lalahaa lacagaha la diro xawaalad camal eh oo mpesa qofkii garanaya garanaya dhallinyarta kenya dhaxali jiray ama ku nool degmada dhobli dhammaan waa la wad garanayaa waxay u baahan tahay lacag la diray iyo lacag la baday lacag lala baxa qofkii uu ku imaan wuxuu ku dhihi lacag ii dir ama lacag ii bixi qofkii lacagta aad u bixin lahayd haddaa haysan cadadkii ruuxa u sheegtay ama ruuxii lacagta aad u diri lahayd haddaa haysanin dee dhaqaale la'aantii ka mid tahay qofkii wuxuu ku dhihi lacag intaa dhan ii bixi qofkii lacagta aad u bixin lahayd ma haysid qofkii maanta waxay ku kalifdanta inuu taga laakiin baahidii waa la haysaa oo dadkii qofkii baahi uu kugu imaada inaad lacag ku bixisa laakiin lacagta aad u bixin lahayd haynin ama qofkii uu ku imaanay wuxuu ku dhihi lacag ii dir qofka asaga waxay haynin lacagta aad u diray cadadka asaga haynin dadna qofkii wuu iska tagayaa marka dhaqaaliyarada ka mid tahay caqabada keenaysa dhinaca kale markaan fiirno aftax waayadan dambe waxaa aad u soo badanaya dhallinyarada tahriibaysa masleedahay dhallinyaradaas haddii ay heli lahayn maalgelin dhaqaale oo dalkooda maalgelin ku heli lahayn way ka baaqsan lahayn tahriibkaas aad iyo aad aad iyo aad waa way ka baaqsan lahayn boqolkiiba boqol wayna ka baaqsan lahayn dhalinyartan tahriibaysa oo dhibaatooyinka badan male hadda lafteeda markii aad saad og tahay ama aad maqashay aad la socota dhalinyarta tahriibaysa lacaga aan caadi bay ku tahriibayaan lacagaha oyagana oyaga ma haystaan laakiinse danta waxuu kalifi markay isdhibaan oo waxa lii wadamo shisheeye ay tagaan ama xaalad xun ay galaan ayaa lacagta laga bixinaya ama ehel ha ka bixi ama dowlad ha ka bixis ama maamul ha ka bixi ama qof kale ha ka bixiya dhalinyarta ayada haddii lacagta laga bixinayo markay dalka joogaan la siin lahaa kumaysa tahriibeen waxay ku qabsan lahaayeen ninkaas waxaa laga yaabaa hadda markii maanta ninka dhalinyar dalkan jooga in oo waxaa lihi jiray ay la siin lahaa lacag haddii la siiy markay u baataa shan kun oo dollar ama afar kun oo dollar ama saddex kun oo dollar in wax ku bilaaban lahaa laakiin ninkii markuu meel khatar gala ama uu ma- ama uu taxliil jiray magafi isku dhiibo ama waddan shay oo ku xirma ayaa waxaa laga dhibaya lacag dhowr iyo toban kun oo dollar eh dhowr iyo tobanka kun oo dollar markuu joogo lama siinaayo markuu taga laakiin loo hori intuu joogo waxaa laga yaabaa inuu laba kun ama saddex kun darsin wax ku qabsan lahaa marka taas dhibaatay kamata marka waxaan dhilaha dhalinyarta tahriibaysa waxaa ugu badan shaqa la'aanta shaqa la'aantaas waxaa keenaysa dhaqaale la'aanta dhaqaalahana markii wadanka uu ku jiraa laakiin dhalinyarta markay joogto lama siinaayo marka waxaa le nin walba ama waalidka ha ahaada ama ehel ahaada ama qof asxaab ha ahaada waxaan dadka kula talin lahaa dhalinyarta intaysan meel dhibaatale aysan gelin oo hadhow lacag aan masaxgelin laga bixin lahaa intay dalka joogaan shaqa abuur ha loo suubiyo qofka maanta laga dhibayo dhowr iyo toban kun oo dollar dalka markuu joogo waxaa ku filan laba kun saddex kun oo dollar oo dhaqaadhaaq loogu sameeya haddii gaari loogu gada haddii ilin ganacsi loogu fura haddii farsamo kale loogu sameeya wax badan bay u qaban kartaa marka taasna waxaan leeyahay qofka dalka intuu joogo wax badan ha loo qabta maalgelin ha loo suubiyo waxaan kaloo ku darayaa ayadana oo ka mid tahay dhalinyartu wax barteen inay tartiiban waxu ku kalifaya goobaha shaqada ay caqabo ka taagan tahay caqabada ayada waxaa waay cadaalad darri qofkii aqoon buu leeyahay shaquu abaalgaraynayaa shoolinsa lagu siraaya asoo og ruux inuu guulaysta ayaa waxaa leeji ruux haddan la soo qaadanaynin ama qofka asoo og boostonka asaga inuu asaga uu leeyahay ayaa qofka laga siinayaa marka taasna caqabad ayay dhalinyarta inta badan kala kulmaan oo waana waxaa ku kalifan goobaha shaqada cadaaladdarrada ka jirta ayaa ku- taa u kalifaysa tan saddexaad dhalinyarta aan wax barnin waxaan iyadana ku boorinayaa in loo sameeyo farsamo gacanta oo ay bartaan oo noocyada kala duwan leh hadday baalbiyeer noqota hadday noqoto waxaa lihi jiray ee, koronto hadday noqoto waxaa lihi jiray harqaan leh waxaa guud dhalinyarta shaqay leedahay waa laga shaqaystaa marka dhalinyarta intaan aqoonta lehna inay xirfad loo sameeyo inta aqoonta lehna inay qofka heli kara maalgelin dhaqaale loo sameeyo qofkaan heli karinna inay goobaha shaqada ay geystaan in cadaalad ay kala kulmaan cabditaxow yaa looga baahan yahay maalgelin dhaqaale inay u sameeyaan dhallinyarada si ay waddanka ugu nagaadaan islamarkaana ay u noqdaan eh, cudud waddanku eh, u baahan yahay oo wax u soo saari karta
hadday noqoto yaa looga baahan yahay qof walba horta looga baahan yahay oo mas-uul ah dalka jooga inuu dhalinyartaa badbaadiya ayaa looga baahan yahay kow wasaarad baa ku shaqa leh in dhalinyarta la maalgeliya wasaaradda dhalinyarta jirta iyo wasaaradda maaliyadba in dhalinyarta la maalgeliya waa xuquuq ay dalka ku leeyihin waaye Eh, waxyaaba kaloo dhalinyarada ayadana maalgelin karta eh, bangiyada dalka ku yaala oo kala duwan hadday noqoto birawa banga amal banga soomaali salaam banga dha- bangiyada dhammaan inay dhalinyarta maalgeliyaan ayadana waa mid loo baahan yahay waxaa kaloo jira hay-adaha kala duwan ee samafalayaasha ee dhalinyarta inay maalgeliyaan waxaa kaloo ka mid ah ayadana wasaaradda maaliyadda wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ayadana dhammaan xibin weyn ay ka qaadan karaan in dhalinyartan taariibayan inay dalka ku reebaan oo maalgelin u sameeyaan intaasaan dhihi lahaa Eh, sidoo kale dhallinyarada iyagana maxaad eh, kula dardaarmi lahayd dhalinyarada ayadana waxaa baan kula daalmi lahaa dhalinyarada waxaan leeyahay dhulkiin waxa idin dhaam male inaad tahriibtaan ee, wadamada shishe ay ka dhacdaan ama nabad ku taga ama ha ku tagina wax walba waxaa kaaga fiican dhulka hooya xitaa adoo ku baahda ayaa kaaga qiimi badan adoo ku reegta dhul shisheeya waxaan leeyahay dhulkiina aamina idinka laftiina karaamo isku yeela waxaa lihi jiray ismuujiya oo waxaa lihi jiray dadaal laba jibaara idinkan insha allah ilaahigiina tabagala waadna guulaysanaysaan dalkiina ina aaminaan leeyahay radio sanguuni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga magacaabo saddexnaad oo nagu bilaabay walaal waan dhowahay magacayga waxaa waaye aamiin maxamed bashaar waxaana ka mid ahay dhallinyarta dhoble ganacsiga ku dhex jira Eh, amiino bal waxaad noo warbixisaa taageero dhaqaale oo noocee ayay u baahan yihiin dhallinyarada degmada dhoobley ee ganacsiyada ku cusub islamarkaana hadda ah, ganacsiga bilaabay ama kuwa bilaabi rabo Een, dhallinyarta horta markay ganacsi gelayso waxay u baahan yihiin maaragtay dhiirigelin marka dhiirigelin zaa'id ay u baahan yihiin marka xag dhaqaalana haddii wax looga qaban karo maaragtay ama loogu kabi karo in ayagana dhinacaas laga kabo dhaqaale noocee u baahan yihiin iyona ugu baahan yihiin dhaqaale in lagu kabo dhaqaalaha dhaqaalaha dawladda ay ugu baahani karaan soomaaliya ilaa waa dhallinyaro marka hadda kumnaan ay joogaan meesha iska joogaan wax dan aan haynin marka kumnaan kalena waa iska tahriibanba hadii dawladda kale ay is- ay isxilqaanto ay dhahdo dhallinyarta maaragta waxaan ha lagu qabto waxaan ayagoo marka halabuur ama shaqo maaragta ay u bilaaban lahayd soomaali marka taas waa giyada ayaga ugu baahan yihiin dhalinyarta maaragta maalgelin ama garab waka Ee, ma is leedahay haddii dhallinyarada loo sameyn lahaa maalgelin dhaqaale ama shaqaawur loo sameyn lahaa way ka baqsan lahayn tahriibka faraha badan ee tahriibaya aad iyo aad dhalinyarta haddii maaragta oo garab la siiyo ama waxaan wax ku qabsado loo ama la dhiirigeliyo waa joog lahayn dalkooda weliba intay wax lagu qabsado waxaa ugu fiican dalkaada inaad wax ku qabsato dhalinyarta maanta haddii oo wax ay haystaan garab ay haystaan ama xagga dowladda ha ahaato ama xagga dhan kaleba ha ahaato haddii ay haysan lahayn kolley ma melinaya inuu waddankiisa hooyo joogo maaragta inuu meel kale wax ka raadin lahay Ee, bal waxaad nagu warbixisaa caqabadaha kale ee dhallinyaradu ee kala kulmaan markay ganacsiyada ku cusub yihiin ee la xidhiidha in ay dhaqaale yaraan haysoo kale dhalinyarta caqabada ay kala kulmaan waxaa maaragtay waa inay ganacsiga aqoon fiican ay u lahayn marka waa in la dhiirigeliyaa xaggaas garab laga siiya insha allah dhiirigelin dhaqaala mid garab mid aqoonaad in la siiyaa waay Ee, dhallinyarada fariinta u diri lahayd maxay noqonaysaa ama maxaa ugu baaqaysaa dhallinyarada dhalinyarta dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa maaragtay inay ganacsiga galaan oo maaragtay wadankooda ay ku shaqaystaan halkaas hamigooda meesha uu jira wadankaas maaragtay ay ka saaraan niyaddooda taas aan ugu baaqaya dhalinyarta wadankooda waxay ku joogi karaan maaragtay ilaa waa dhalinyare waa in maaragtay oo hal abuur ama shaqo loo sameeyaa haddii hal abuur shaqo loo sameeyo waa- waxay noqon lahayd dad wadankooda maaragtay ku joogo oo ku mashquulsan ama howlahooda laakiinse haddii maaragtay dhalinyarta nafteeda farah laga qaado nin walba haddii niyadiisa wuxuu doonaa soo gelaysaa qaar baa kalabtaas iyo maxaa leehi jire tahriib iska galaan qaarba meel ba aadan ninba meel waa aadaa marka weerarkaasna waxaa keenaya maaragtay dhaqaala la'aanta dhow radio sanguuni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga magacaaga saddexnada noogu bilaabay magacaygu waa fitax xasan cabdulaahi waan ku dhowahay barnaamijka sanguuni ee diiradda lagu saarayo ganacsiga Ee, cabditaxo bal waxaad naga warbixisaa ee, dhallinyarada ganacsiyada ku cusub ama kuwa hadda raba inay ganacsi bilaabaan taageero dhaqaale oo nooce ayay u baahan yihiin
Ee, runaantii dhalinyaro aad u badan baa hadda kusoo biirayso ganacsiga Ee, caqabadooyinna way haystaan kuwaas oo aan haysanin taakulo ama garab istaag la garab istaaga ganacsatada sirarka runaanta markii sidaa la dhaho waxay u baahan yihiin ee, maalgashi iyo dhiirigeli inay ka helaan sida hadda shirkadahoo kale qeybaha kala duwan ee, bulshada qeybaheeda kala duwan dowladda hay-adaha inay u fidiyaan micnaha een, kaalmo dhaqaalo waxaa loo yaqaano income generation activity taasoo ama shaqsiyan ha loogu sameeyo ama in inta la isku keenkeeno dhalinyartaasi loo sameeyo halabuur ganacsi
Een, iyay uga baahan yihiin taageerada aad ka dhawaajisay dabcan ee, ama doorkay ka qaadan karaan wasaaradaha maaliyadaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale bangiyaduba waa nooce ee garab istaaga dhaqaale ee dhallinyarada
Een, garab istaaga dhaqaale ama xag dowladeed ama xark- xag shirkadeed uga baahan waxaa waay inay hela in la siiyo laguna garab istaago een, kaalmo dhaqaalo waxa wax furfuri kara waxna hagaajin kara waa kaalmo dhaqaalo kuwaasoo loo siinayo si guud aan ahayn si deyn ahaana loo siinayo oo lagu kabayo ganacsigooda hadhowna dib ay rifaan oga sameynayaan oo ay ku bixinayaan sida hadda een, hay-adahoo kale waxay sameeyaan wax la yidhaahdo een, in ay dad isu keenaan ay u abuuraan ganacsi ka dhexeeya gruubkaas Een, ay wax soo saar u yeeshaan waxay siinayaan agabkii waxay siinayaan ilaa dhowr bilood guryaheedii ganacsigay deganaan lahaayeen wixii ay markaas ku ganacsan lahayn noocuu yahay noocu doonahaada dowladdana iyadoo sidoo kaleeta inay u raadiso een, maalgelin noocay doonto ha ahaato iyadoo u samaynayso qayladhaan Een, bangiyadoo kale iyadana inay u furaan deymaha dhalinyartaas sida saxda inay deymaha u siiyaan hadhowdina dee dhalinyarta ayana yaryara iskaga soo bixi waxyaabaha marka u baahan yihiin waa dhaqaalo waaye in lagu garab istaago ganacsigooda siduu heerku gaari lahaa deegaankana uga faa'iidina ayagana faa'iidi lahayn abtax wayanda waxaa soo badanaya dhalinyaradu inay tahriiban ama wadanka ay ka baxaan Ee, maslada dhalinyaradaas hadii ay lahaayeen maalgelin dhaqaale oo wadankooda lagu abuuri lahaa fursado shaqo ama ganacsiya lagu abuuri lahaa way ee, ka baaqsan lahaayeen dhibaatooyinka tahriib
haa dhalinyarta waxay ka cararaya waxaa waaya shaqala'aan shaqala'aantana waxaa keenaya dhalinyartii hoos looga fiirinayo xag hay-ad xag shirkad xag nooc kastaba Een, maanta tusaale ahaan haddii qofku damco inuu shirkadu tago ama banki ama nooc doonahada wax weydiisto ma helayo wixii waxyaabo kaleetaa lagu xirayaa si fiican toos looma dhayo wixii kuma siinayo barnaamijyo kale ayaa loo adeegsanaya soo ninkii dhallinyarada hadduu helaya dhiirigelin la garab istaaga hadduu helaya wuu ka baaqsan lahaa wax xagga loo aada waa dhaqaale dhaqaale inta hadduu ku haysto tusaale hadda toban kun oo doolar maanta ilaa sh- laba qof haddii laga dhexaysiiyo ay ganacsi ku furtaan waxay ka baaqsanayaan in ay tahriibaan halistaas ay u bareeraan dowladoo kale haddii ay samayn lahayd een, iskaashatooyin ganacsi een, ama maalgelin ha ahaato noocyadu sidaada wasaaradaha qaybaheeda kala duwan qaybta wasaaradda waxbarashada kale dhalinyarada ay ku dhiirigelisay iskuulaad in loo furo iskuulaadka maamulkooda loo dhiibo tusaale sidaada beeraha kaleeto in dhalinyartii beeraha lagu tababaro dhaqaale inta la siiya beerihii ay maalgashtaan kuwii xoolo dhaqatana kuwii xoolo dhaqata maalgashanee ka ganacsanaya xoolaha kaleeto noocyadaas kala duwan haddii dowladdu iyadana ay samaynayso waayo wadamada horumara maxay ku gaareen dalkooda iyo dadkooda waa intay isku tashteen ayay waxay sameeyeen isgarab istaag kooda kooda waxba aan haysanin so waxba aan la siinaya waxaa shaqo abuur loo sameynaya marka waxaan isdhiilaa waa sababta keenayso shaqo la-aanta iyo hal abuur la-aanta ganacsi
ugu dambeyntii dhallinyarada farintaad la wadaagayso ee ku cusub ganacsiyada iyo kuwa hore ugu sii jirayba iyo kuwa hadda qorsheynaya ganacsi bilaaba maxay tahay
Een, runaantii waan ku dhiirigelinayaa in ganacsi qofku uu bilaabo runaantii shaqo marka loo qof markaa u shaqaynaysid waxaa tahay qof qof ku tiirsan een, lana amraya ayaa tahay gacan bilaadanna sugayo laakiin marka adigu ganacsi aad leedahaad bilowdo waxa doontaa ku bilaawdeed markaas een, waxaa tahay qof gacan bilaadan ka kaaftoon soo marka waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyartu si kasta ha ahaato in ganacsiga ay ku sameeyaan inay galaan qaarka ku jiran ay hore usii wadaan qaarka hadda aa ku fikirayana in aysan fikirkooda ka labalabayn ay ganacsiga bilaabaan sifa ay guul u gaaraan Een, dadaalaa wuu gaaraa baa layidhi saa iskaga daalaa dhacis iskaga daalaa inta ka keen inta ka keen mardan waxaa la yaabaa inuu xag ilaa noloshu ku fudaato marka dambe aad noqoto nin ganacsado weyna soo marka ayagana waxaan ku dhiirigelina qofka haddii heerka adaa kasoo bilaado haddaad aragto qof marayo inaad adiga aadan ku daawanin sida adi lagugu daawaday soo marka intaasaan aniga ku dhiirigelina dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaa in ogaag barnaamijkii ganacsiga oo aad kala socoteen warbaahinta sanguuni mowjada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahatis dhoble iyo deegaanada hoos yimaada halka dhegaystayaasha caalamka iyo sidoo kale kuwa gobolladan ay nagala socdeen barahan kuleyna internetka sida facebook oo ay nagala socdeen sanguuni radio halka youtube janalka ay nagala socdeen radio sanguuni barnaamijka waxaa soo saara halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah xasan maxamed cabdulaahi intaan barnaamijkan kiisa xiga hawada dib ugu kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa sidaas yamaan allah